si wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan magaalada muqdisho ayaa tan iyo markii ay ka baxeen al-shabaab bishii ogost sannadkii labada kun kow iyo tobankii waxaa ka jiray yodidiilo nabadeed inkastoo ay maleeshiyaadka ururka al-shabaab ee lala xiriiriyo alqaacida ay weeraro isqarxin u badan ka geysanayeen magaalada weerar ay al-shabaab sheegatay oo jimcihii ka dhacay mid ka mid ah albaabada laga galo xarunta madaxtooyada soomaaliya ee magaalada muqdisho iyo qaraxyo habeenno dhowr ah laga maqlay magaalada ayaa mar kale ku dhaliyay shacabka muqdisho dareen dib u xusuusiyey sidii magaaladu ay ahayd saddex sannadood ka hor madaxa howlgalka midooda afrika ee soomaaliya maxamed saalax nadiif ayaa sheegay in amisom iyo dowladda soomaaliya oo aan helin taageerada buuxda ee qaybaha kala duwan ee shacabka soomaaliyeed aysan suurageli karin soo celinta ammaanka guud ahaan soomaaliya haddaba door intee la-eg ayay warbaahintu ka qaadan kartaa wacyigelinta bulshada iyo soo celinta nabadda waana qodobka aan ku eegayno barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaana marti ku ah agaasimaha idaacadda kulmiye oo ka mid ah idaacadaha ugu waaweyn magaalada muqdisho islamarkaana dhegaystayaashooda ku duwa marka ay soo galaan idaacadaha v o a cusmaan cabdulaahi guure waxaana su-aale ku weydiin doonaa qaar ka mid ah dhegaystayaasheenna oo meelo kala duwan jooga cusmaan marka hore kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa mahadsan tahay colaad adiga iyo dhammaan bahda v o a na weydin salaamaya walaal wa waa gartay barnaamijkeenaan gudagelaynaa wicitaanka dhegaystaha marka hore bal waxaan rabaa inaan ku weydiiyo kaalin intee la eg ayay warbaahintu ka qaadan kartaa soo celinta nabadda soomaaliya waa mahadsantaha colaadow anigu waxaan isleeyahay kaalin weyn ayay ka qaadan kartaa hase yeeshee waa haddii ay garato oo ay xilka saaran ay fahmaan warbaahinta wariyayaasha iyo dhammaan inta warbaahinta ka shaqaysa sababtoo ah soomaalidu waa dad aada warbaahinta ula socda oo idaacadda iyo t v-ga intaa dhegta ku haya markasta marka waxaan isleeyahay wax badan ayay ka qaadan kartaa hadday hawshaas garato xilka saaran waa gartay dadka dhaliilaya warbaahinta soomaalida waxay ku dhaliilaan in ay xoogga saarto waxyaabaha colaada iyo dhibaatada uon quseeyo oo aan u wanaagsanayn horumarka bulshada aragtida noocaa ah ma qabtiin qoladiinan raadiyaasha magaalada muqdisho iyo meelaha kale ku yaala iskale oo dadka warka u tabiya
colaadow runtaa waaye inkastoo aanan inta badan dhihi karin oo warbaahinta inta badan laba qabo hase yeeshee waa jirtaa warbaahin badan oo aan ka shaqaynin wanaagga oo qaarkood ba aada is leedahay inay colaada iyo kala fogeynta ummadda iyo dhibaato inay ka shaqeeyaan ayay xoogga saaraan oo weliba aan leeyahay webseedyada ugu badan oo aada arkayso xataa webseedyaha afaf beeleed ku hadlaya oo nin walba jufo walba haddii hala kuuron yahay mid gaara ay akrisato oo waxyaabaha ku qoranna aada la yaabayso oo sir culus lagu leeyahay oo fadeexad aada arkaysa wax allaya waxay doonaanay sheegayaan ciday doonaanay caayayaan marka waan arka websaydyadaas hase yeeshee waxaan isleeyahay warbaahinta kale sida t v-yada iyo idaacadaha inta wanaagsan inay badan tahay sidaas ayaan ka aaminsanahay inkasta oo jiro qaladaad badan oo iyadoon ka sahayn khibrad yari saxaafadeed ay keenayso haddana waxaan isleeyahay wanaagoodu inuu badan yahay qaladaad kama dhaco malihi laakiin inta wanaagsan inay badan yihiin inkastoo aysan fahamsanaynba nabad in la helo oo haddii alla waddanku nabad noqdo waajib saaran inuu yahay oo inay ka shaqeeyaan inay tahay aysan sidaa u fahamsanayn qaarkood haddana waxaan isleeyahay inta wanaagsanaa badan aad baad umahadsan tahay waana soo noqon doonaa su-aalaha waxaan rabaa inaan soo geliyo dhegayste qadka ku jira dhegayste ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso waa cabdiraxmaan qaasi maxamuud kana mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada muqdisho waana waana mahadsantihiin dhammaan bahda v o eda iyo sidoo kale martida waa gartay barnaamijka waxaa marti ku ah cusmaan cabdulaahi guure oo agaasimo ka ah idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho waxaana ku jexjeexaynaa barnaamijkeena wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan kaalinta warbaahinta ay ka qaadan karto soo celinta nabadda iyo wacyigelinta bulshada marka aragti haddaad qabto iyo su-aal aad weydiinayso guure waa mahadsan tahay su-aasha ka sokow waxaa rabaa in aan aragtidayda barnaamijka ka dhiibto waa sax saxaafadu horta waxa ay ka qayb qaadan kartaa soo dib usoo celinta amniga iyo wacyigelinta bulshada saxaafadana kaalinta uga banaan waxay tahay in ay bulshada wacyigeliso amuuraha amniga ka hadlaya gaar ahaan kuwa aadka u taabanaya in amniga uu dib usoo laabto marka la eego magaalada muqdisho kale ama guud ahaan dalkeena soomaaliya hadda maalmihii ugu dambeeyay ammaankiisa aad ayuu usii lidinaya saddex iyo labaatan sano ma jirin dowlad ammaanka gacan weyn ka geysata saxaafaduna mar walba waxay ka shaqeysaa guud ahaan saxaafadda soomaaliya hadda ka jirta waxay ka shaqeeyaan sidii dalkeena amniga uusoo laaban lahaa aniga saxaafadda ka howlgasha soomaaliya ma ma ku dhaliilay in ay ammaanka ka qayb qaadanayeen dhammaan saxaafaddu ammaanka ka qayb qaadanayaan waxaana ammaanka lagu lagu saxaafaddu ay ku heli karaan in ay ammaanka ka shaqeeyaan in ay sameeyaan barnaamijyo wacyigelineed oo bulshada ay ugu wacyigelinayaan inay ka fogaadaan waxyaabaha dirirta dhalin kara in ay sameeyaan barnaamijyo ay dadweynaha u furayaan oo ay leeyihiin afkaarihiina ka dhiibta bal ka warama sidee ammaanku dib loogu soo celi karaa oo dalku uu amni buux u heli karaa waana mudan tahay in ay saxaafaddu kaalin weyn ka qaadato saxaafadda soomaaliyana hadda way wadaa sidii ammaanka looga shaqeyn lahaa waan wadnaa oo waan ka shaqeynaynaa boqol kiiba boqol waxaan leeyahay sii wada oo kasii shaqeeya dhammaan saxaafadda soomaaliya ka howlgasha waa gartay haddii aad qabto wax su-aala oo aad weydiinayso abwaan cusmaan cabdullaahi guure abwaan cabdulla abwaan guure oo umahad celinayaa waxaan rabaa in aan weydiiyo idaacadda kulmiye waxay ka mid tahay idaacadaha ugu afka dhaadheer ee ka howlgala soomaaliya waana idaacadda uu agaasimaha ka yahay guure abwaan guure barnaamijyada idaacaddiisa ka baxa guud ahaan si aad ayaan u dhagaystaa waana barnaamijyo runtii loo riyaaqo marka la ego ma la isdhihi karaa abwaan guure barnaamijka keliya idaacadda ka dhiman waa barnaamij dadweynuhu keliya ay kaga hadlayaan ama barnaamij mawduuca keliya looga hadlay uu yahay amniga in lagu soo daro ma la isdhihi karaa kulmiye waxaa ka banaan kaalinta wa waa gartay aad baad umahadsan tahay guurana wuu ku maqlayaa
waa mahadsan yahay colaad weriyahaas waa waa fekerkiisa iyo aragtidiisaba aaday u wanaagsan tahay waxaan isleeyahay dee weriyaasha kale hadday sidaas u fekeraan wax weyn ayay qaban karaan su-aashiisa haddaan usoo laabto waa run barnaamij amniga keliya looga hadlo ma sii dayno oo waa waa u qirayaa laakiin waxaan isleeyahay wararka iyo barnaamijyada iyo haddii alla kuu run yahay aadaad amniga xoogga u saartiin weliba waxaan samaynaa anagu fariimo aan bulshada ku wacyigelinayno oo hadda idaacadda aan joogo gaar ay ugu tilmaaman tahay oo aan maalin kasta sii dayno waktiyo badan weliba aan kusoo celcelino marka barnaamijka walaalkay sheegana waxaan isleeyahay waa muhiim diyaarna waa waho waa feker wanaagsan oo waa aadaan usoo dhaweynaya laakiin guud ahaan cid kasta oo saxaafadda ka shaqaysa waxaan isleeyahay xil weyn ayaa saaran kaba soo qaad hadda magaalada muqdisho ee aan joogo waxaa laga yaabaa in mararka qaar bumbadan efonka la yiraa oo ilmo yaryar loo soo dhiibay oo aan wax khasaaraa geysan oo meelaha qaar lagu tuuray idaacadaha qaar markaad kow warkooda uu soo galo qaraxyo xalay ka dhacay magaalada muqdisho lagu yiraahdo marka ujeedka laga leeyahana waa in warbaahinta laga sheego dadka falkaa fuliya xataa in warbaahinta laga sheego keliya ayay ka rabeen marka waxyaabaha noocaas xataa waa ka gaabsanaa oo ma soo hadal qaadno hase yeeshee waa tala fiican waa soo dhaweynayaa taladiisa warbaahintiinan magaalada muqdisho iyo soomaaliya guud ahaan marka la fiiriyo waxaa lagu xantaa oo kale in doorkii bulshada ee xagga nabadda aad ka gaabiseen oo barnaamijyo dadku ay soo wacaan oo nabadda lagu dhiirigelinayo oo wacyigelin leh oo bulshada taariikhda nabadda iyo faa'iidada ay leedahay lagu baray inaanan lahayn oo xagga colaadda iyo siyaasadda aad u badan tihiin arrintaa maxaad ku difaacaysaa arrintaa ma difaacayo oo had walbana haddaad aragto warbaahin huseen beri bulshada ay ku dhex nooshahay ama ay ka dhex shaqayso dhaqanka ay xambaarsan tahay ama xilligaa ka jira ayay warbaahintaasuna ay xambaarsan tahay waa jirtaa inay ku badan yihiin barnaamijyada ama siyaasadda ama haddii alla kuro colaadaha ka hadlaya ama ilaa waa wax dhacayo maalin kasta aad ku dhex jirto wixii aad dhex taagan tahay hase yeeshee barnaamijyada oo bulshada nabadda lagu wacyigelinayo waa wax loo baahan yahay waxaanan isleeyahay waa kaalin u banaan saxaafadda iska saari maayo anigu saxaafaddaas ayaan kamid ahay inkastoon isleeyahay waa dadaashin haddana guud ahaan afka saxaafadaba haddaan ku hadlo waa kaalin looga baahan yahay weliba waxaan idhaha anigu haddii aad weriye tahay waddani daacada ahaw haddii aad weriye tahay warbaahinta waxaa la yidhi waa waran laba af lehe warkaas sheegaysa hubi haddii aad weriye tahay wanaagga u heliyo shacabka wehelkiisa noqo haddii aad weriye tahay warkaas sheegaysa hubi haddii aad weriye tahay xilka weyna sidiyo shuruucda warfaafinta iyo akhlaaqda wanaagsan dhowr haddii aad weriye tahay waddani daacada ahaw sidaas ayaan weriyaasha dhammaan soomaaliyeed aan ku booriyaa inkas intii aan la kulmo aad aad baad umahadsan tahay ee, qadka taleefonka dhegeyste kale ayaa ku jira dhegeyste ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso halaad waa mahadsan tahay magacayga waxaa la yidhahdaa bashiir waxaana kamid ahay saxafiyiinta ka howlgasha magaalada muqdisho runta horta eh, marka laga hadlayo saxaafadda iyo doorka ay ka qaadan karto ammaanka iyo maxaa la yidhahdaa in dalkii uu noqdo dal eh, dadku ay u nool yihiin si ammaana Eh, dee taas way iska caddahayo saxaafaddu ama meediihu eh, markaan ka hadla kuwa raadiyaha waxay ummadda gaarsiin karaan en, maxaa la yidhaha maasiijyo eh, ka hadlaya nabadda iyadoo halkii meel qarax ka dhacay eh, laga gaabsanayo islamarkaana dadkii dhegahooda la gaabsiinayo Eh, nabadda iyo sida laisugu ka laisugu kaashan karo een horumarka dalka uu u baahan yahay een waxbarashadii maxaa la yidhahdaa dhismihii dalkan burburay ee dhowr iyo labaatanka sano kusoo jira dhibaatada laakiin waxaad moodaa arrintaas inaysan noqon een saxaafadduna ay war u taqaano in meel qarax ka dhaco oo keliya dadna ay ku dhintaan laakiin een iskuul la dhisay iyo arday qalin jebisay aan inta badan loo tixgelinayn uu yahay war muhiim ah oo la sheego taa bedelkeedana laga doorbidayo baabuur isqarxiyey askari la toogtay ama qof rayid oo meel hiblaayo lagu dilay marka waxaad aniga waxay ra'yiga ila muuqdaa in ay aad uga gaabiyeen saxaafadda magaalada muqdisho doorkii looga baahnaa ee ahaa dadka soomaaliyeed in lagu dhiirageliyo nabadda iyo wanaagga ay leedahay iyo sida nooluhu aan uga maarmi karin in nolol ay helaan sababtoo tahay dal wuxuu dhismi karaa markii uu helo ammaan iyo kala dambeyn islamarkaana dawladda markaa jirta lagu garab galo siday u hanan lahayd ammaanka marka dalkeena soomaaliyeed ee hadda dhibaatada ku jira wuxuu u baahan yahay in dawladda hadda jirta haba iska taageraatee in lagu lagu garab galo sidii ay gacan bira ugu qaban lahayd ammaanka dalka halkii qarax meel ka dhacay ladiga gelin lahaa waxaan rabaa marka inaan weydiiyo abwaanka aniga oo og weliba inuu yahay nin aad muhiim u ah islamarkaana in badan ka qayb qaatay nabadda iyo sidii ummadda soomaaliyeed ay isu kaasho lahayd maxaa loo heli laayahay in saxaafaddu ay ay ka tanaasusho sheegista qaraxyada ka dhaca dalka sababtoo tahay arrintaa in la buunbuuniyo dad bay u tahay fursad oo ay u arkayaan inay weli nool yihiin laakiin haddii laga gaabsado miyaanay u arkeen in hadalkoodii iyo qaraxyadoodii uu halkaas uu ku dhammaanayo lagana doorbido biyada la dhisay iyo iskuul la dhisay iyo horumar dadku ay samaynayaan halkii qaraxi ay jirteen la buunbuunin lahaa aad baad umahadsan tahay bashiir cusmaan cabdulaahi guurana wuu ku maqlayaa
bashiir aad ayuu umahadsan yahay waa waxaan u arkaa weriye aad u aragti fiican inuu yahay xaaladana la socda waa runtiisa de way fiicnaa laheyd horta in laga gaabsado dee waxyaabaha dhacaya oo inta badan u dhaca warbaahinta inaysan ka bixin dadka samaynaya inay warbaahinta kusii jiraan ay ka rabaan horta marka koowaad aan isla fahano kow weriyaasha ama saxaafadda bacda saxaafadda ayaa nabad dadka ugu jilicsan oo nabad u baahan ayaga ah sababtoo ah dadka ugu badan ee nabad la-aanta ku dhintay oo naftooda ku waayey ayaga ah horta sidaas inay u fahmaan saxaafaddu guud ahaan waa kula tali lahay oo cidda nabadda ugu baahida badan inay ayaga yihiin ay ogaadaan iyo dawlad iyo nidaam iyo kala dambeyn in la helo kow cidda u baahan ayaga waaye midda labaad qaraxyada qaar horta aan laga aamusi karin waa jiraan hadda tii markii ugu dambaysa hadda wixii madaxtooyada soomaaliya ka dhacay oo kale lama qari karo oo hadda dhacdadaas oo kale lama qari karo oo bulshadii ama dhegahooda waa wada maqlayeen ama adigay kaa sugayaan inaad u sheegto hase yeeshee waxaa muhiima in laga galo angalka wanaagsan oo ah kaba soo qaad qarax nin mas-uula lala beegsaday ama haddii alla kuuroon yahay ciddii loo waday lala gafay ayaa maalin kasta waxaa ku baabaa dad shacaba oo masaakiina oo waxba galabsan marka saxaafadda anigu waxaan ku dhiirigeliyaa inay soo bandhigaan dadka masaakiinta ahay ee shacabka ahay ee aan dembiga gelin ee meeshaan lagu halaagay iyadoo laleeyahay hebela loo socday dadkaa la halaagay inay soo bandhigaan oo haddii alla kuuroya dhibaatada loo geysanayo dadka masaakiinta ee aan codka lahayn inay soo bandhigaan oo cod u noqdaan kuwaas marka dhinacaas ayaan ku dhiirigeliyaa markii uu yahay waxaan la qari karin inay haddii alla kuuroon yahay dadka amaatada soo bandhigaan marka bashiir waa runtiis waana la qabaa laakiin cid kasta oo saxaafad ka shaqaysa waxaan kula tali lahay marka koowaad horta inay runta ku dadaalaan marka labaadna ay ku dadaalaan dalkooda sidii nabad iyo qaran oo u heli lahay waxaana la yidhi wax la yidhi waxaasaa la yidhi wado nin soomaali weydiisan maayee hadduu ugula soo weecdo weeye iyo haa haddaan idhaa anigabaa waalan maxaa wacay waxaan beenahayn wowsa ii wadini marka waxaan kula tali lahaa bulshadana cidda ay been ku bartaan inay iska dhaafaan inay dhegeystaan ama daawadaan ama akristaan aad aad baad umahadsan tahay cusmaan cabdullaahi guure dhegeysto kale ayaan soo gelinayaa oo qodka ku jira dhegeysta ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso magacaygu waxa weeye faysal sugaal warsame waxaana idinkala soo hadlayaa waddankan switzerland aad baan idin salaam colaad iyo suxufiga guure anigu in yaro talaaban ku darsan lahaa oo gaar ahaan saxaafadda inta badan saxaafadda waxa weeye saxaafaddu waa waa waxyaalaha magaraasa wadanka waddankeena haddeer muddo labiyo labaatan sana dee waan ognaho burbur baa jira labiyo labaatankaa sano saxaafaddu waxay muddaa inay sare usoo qaadatay iyadaaba la odhan karaaba maxaa isku soo beegay xilligii burburka oo ay saxaafadda sare usoo qaadantay waayo berigii hore waddankeenu dhisnaaba saxaafadda damaynu arki jirin waddankeenu noo dhisnaa ma la odhan karaaba anigu su-aashan aan weydiinaya suxufiga waxa weeye ma la odhan karaaba saxaafadan laftigeeda inay qayb ka tahay waddanka burburkiisa wa waa gartay aad baad umahadsan tahay dhegeystahaasi nagala soo xiriiray dalka switzerland guur waad maqlaysaa waa mahadsan yahay faysal sugaal waa mahadsan yahay su-aashiisa uma arko in la ohan in saas la dhihi karo uma arko sababtoo ah waddanku wuxuu burburay iyadoo saxaafad madax banaan oo aysan ka jirin oo halka warbaahin ee dawladdu lahayd maahane wax kale aysan ka jirin ayuu dalku burburay burburkii kadib ayayna saxaafaddu soo baxday ka horna ma aysan jiri karin oo dee nidaamkii markaa jiray maba ogoleynba saxaafad madax banaan inay jirto oo waa ogtihiin oo xataa warbaahinta dibadda kasoo hadashay af soomaaliga ku hadashaa la mamnuucay xataa in la dhegeysto marka waddankoo burburay ayay saxaafaddu soo baxday sidaa darteed lama dhigi karo burburkay qayb ka ahayd midda kale waxaan isleeyahay wax fahamsiinta ummadda iyo nabadda iyo bulshadu inay hadii isdhex gasho inay jirto xaqiiqada raggii waddanka burburiyey ama dabacii ku jiray ama raggii hogaamiyey kooxeedyada la dhihi jiray waxa soo bandhigay oo haddii alla kuroon yahay fashiliyey saxaafadda ugu horeysay marka uma arko saxaafaddu inay sidaas tahay laakiin waxaan dhihi lahay rabbiya awood mudan rasuula adeex mudan waalida isxaan mudan ardaya tacliin mudan macalina abaal mudan akhbaar sugan dhegaystow isha werisabaa mudan marka waxaan leeyahay saxaafadda dhinaca wanaagsan markii laga fiiriyo horumarka waddanka ayay qayb ka tahay hase yeeshee waxaa jira in yar oo magaca saxaafadda dhibaato weyn ku haya oo magaciina la wadaaga haddana aan wax wanaaga ka shaqaynin markaad fiiriso dowladdu waxay u baahan tahay taageerada shacabka oo la-aanteed aan waxba la qaban karin shacabkuna waxaa weli ka dhex jira baqdin xooggan iyo argagax ay ku reebeen kooxo afka soo duubta oo dil iyo hanjabaad u geysta waadna ogtahay in wariyaal fara badan soomaaliya lagu dilay oo marka idaacadihiina qorshaha ma ugu jirtaa abuuritaanka barnaamijyo shacabka lagu wacyigelinayo si cabsidu uga baxdo oo nabadda ay uga shaqeeyaan waa mahadsan tahay waana arrin fiican barnaamijyada in la abuurana waa ay tahay barnaamijyada sidaas lamid oo dadka aan ku wacyigelinayno oo dee haddii alla kurin qofku haddii uusan qarannimo u fekerin horta nabad ma helayo midda kale haddii nabad la waayo oo qaran la waayo kala dambeyn la waayo qofku inuusan jiri karin ayaa xaqiiqa marka barnaamijyaha dadka ku wacyigelinayno waa samaynaa hase yeeshee cabsida lama qari karo cabsidu waa ay jirtaa sababtoo ah qofka haddii aan laga dul qaadin cidda uu ka cabsanayay inaysan dhaafayna uu og yahay oo naftiisii uusan kala badbaadaynin cabsida ma hurayo marka waxaa muhiima in dawladdu ay xil iska saarto ummadda inay cabsida ka dulqaado magaalada muqdisho oo aan joogo waxaa lagu amray xaafadaha qaar inay guri kasana lagu hor xiro amarkaas hadda kahor qoladii kalena waxay amar ku siiyeen ciddii ay ku arkaan gurigooda inay hortiisa nal ku xireen in wixii ku dhacay mas-uulka tahay habeenkii usoo dhacaya kama badbaadi karti kamana ilaalin karti mana dul taagni marka cabsida waa ay jirtaa oo dadka cabsida haysa waa ay jirtaa in laga waxyigeliyana waa sax in laga dul qaadana waa muhiim oo cabsida ummadda laga dul qaado sababtoo ah dhibaato jirta oo saaran oo haysa oo aan dhaafaynin marka qof muddi kula kor taagana maxaad u cabsata ma dhihi karti shacabki waxaad og tahay halistaa gaaraysa shacabka ee qaraxyada iyo dhibaatada kuma sirna shacabka oo keliya oo xitaa wariyaashii baa dhibaatada soo gaaraysa oo wariyaa idinkaga dhaawacmay qaraxii madaxtooyada oo kale tusaale markaan usoo qaato wariyaa idinkaga dhaawacmay ka mid ahaa wariyaashii ka shaqaynaya idaacaddiina kulmiye marka wariyaashii laftirkooda iyo idaacadaha magaalada muqdisho ku yaallo intay isu yimaadaan weli ma ka wada hadleen inay qaataan siyaasad ah inay nabadda ka shaqeeyaan oo barnaamijyo nabadda ah ay horumar ku sameeyaan
inkastoo waa runtaa dhibaatadu haddii dhibdhaco moogtaha cid kasta waa saameynaya weriye iyo shacab iyo siyaasi iyo mas-uul kalama reebay iyo haddii dhibaato ay jirto cid kasta horta way saameynaysaa gurigiisayna ugu tegaysaa hase yeeshee kulan hadda saxaafadda dhan oo isugu timid iyadoo arrinkaa ka wada hadlayso oo saxaafaddu ay soo abaabushay hadda ma xasuusto laakiin waxaa jira si gaar gaara kulamo la isugu arko kulamo ururo saxaafadeed ay inta soo abaabulaan arrimaha looga hadlo kulankii hadda u dambeeyey wasiirka warfaafinta ayaa soo abaabulay oo dee saxaafaddu inay wanaagga ka shaqayso ugu sheegay isaguna uu garab taagan yahay marka way jiraan kulamadaas oo way dhacaan hase yeeshee sidii la rabay in loo fuliyo oo ficil loo dabaqo intaas inay dhiman tahay ayaan u arkaa inkastoo in badan aan u arko dhinacooda wanaagsan inuu badan yahay marka ugu dambeyntii barnaamijka wicitaanka dhegaystaha maxaad ugu baaqi lahayd warbaahinta soomaaliyeed
waxaan ugu baaqi lahay warbaahinta soomaaliyeed iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee labaatan sano ayaan waxaan ahayn in dhoole faynuus ku raadinaya cirbad ku luntay baqaar dhuxuleed marka in lagu sii jirana xal maahan cid kasta waxaan kula tali lahay soomaali weynay dhaaxad walaac iyo welwel iyo dhibaato iyo walbahaar u joogto silac weheshanayse haddii aada waalayn waana kuuma laabne waktigii ku dhaafiyo wax ku qaado waayaha intaas ayaan dhihi lahay colaad waana mahadsantaha walaalkay aad baad umahadsantaha abwaan cusmaan cabdulaahi goore agaasimaha idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho ka qaybgalka barnaamijkana waa kaaga mahad celinaynaa aadaad umahadsantaha walaal
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaana marti ku ahaa agaasimaha idaacadda kulmiye oo ka mida idaacadaha ugu waaweyn magaalada muqdisho cusmaan cabdulaahi guure inta uu barnaamijka socdana waxaa su'aala ku weydiinaya qaar ka mida dhegaystayaasheenna inta aan barnaamij midka la mida ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo